Deegaanka Cali Ganeey ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga bilaabay dhismaha iskuul ay wax ku baran doonaan ubadka ku nool deegaankaasi Cali Ganeey. Dhismaha iskuulka deegaanka Cali Ganeey ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka deegaanka, bulshada ku nool deegaanka Cali Ganeey iyo sidoo kale dhalinyaro isxilqaantay oo ka soo jeeda deegaankaasi. gudoomiyaha deegaanka cali ganeey cabdiraxmaan muumin cumar iyo qaar ka mida bulshada deegaanka ayaa si wada jira uga hadlay iskuulka laga dhagax dhigay deegaanka iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada ku nool deegaanka cali ganeey dhagaxaas meesha lagu rogayo goobta bannaan dad muxsiniina dhallinyaro ah ayaa la baxay sadaqaystay saakaa la bilaabay waa bilowgiisii hore waaye dhaqaalihii ay sadaqaysteen intay gaareenaa la wadi doonaa ilaa lixdan lowr iska roge iyo ka badan waxay ku gaaraan cid kaloo dan gaara oo in deegaanka iyo dan guud lagu qabta aan ahaynoo ku danaysanay doono ma jirto waa siday u sadaqaysteen aala rabaa dadkii mas-uuliyiinta ahay gacantooda geliyeen in ugu meel mariyaan haddii insha allah waana loo meel mari doonaa wax u qabtay deegaanka caligenay ninkaas hadlay wuxuu ahaa gudoomiyihii tuulada anuguna odayaasha tuuladooday ka mid ayaan ahay waanu mahad celinaynaa cidday wax qabatay waa mahad dhallinyarada maanta noo timidona soo buuqatana waa mahad celinayna dadka hadda bilawgaa sameeyo dhagaxa dejinaya na waan u mahad celinaynaa meeshan ayadaa nin oday ayaa dhiibay guddoomiyaha tuulada ayaa dhiibay goobtan hadda aan joogno oo sadaqaystay ayna ilaahay khayr ha ka siiyaan leynahay dhagaxana rag dhallinyaro ayaa sadaqaystay oo qurba joog ah ayaga waa u ducaynayna ilahay muraadkooda ha sahlaan layna waxay hadda la baxeen waxay la bixi doonaba ilahay miisaanka ha u saaraan layna intaas waa in duco ciddii wax ku darsanaysa oo ducadaas la qaybsanaysa oo waxqabadkaas la qaybsanaysa adduunya aakhare ah waa soo dhoweynayna maanta libiga wax lagu dhagaya nin walba telefiinkiisa ku arku haya hadduu xagga joogay hadduu xagga joogaba libiga macnaha ka muuqanayay oo wax lagu baranayo hoostiisa siduu u yiilay nin walba telefoonkiisa inuu ka arka ayaan jecelahay cid walbo inay waxqabata isku taxallujisa waa soo dhowaynaynaa waa u ducaynaynaa saday dadkii guddoomiyihii iyo odayaashii dhaqanka deegaanka ay uga hadleenba waxaa mudnaanta koowaad aan siinaynaa maantay dadka muxsiniinta oo dhagaxaas maaragtay iskuulka looga dan leeyahay deegaanka ee soo baxsaday alxamdulilahi shukr bilcaalamiin caafimaad iyo maaragtay badqab ilaahigii subxana wa tacaala meeshii joogaan ha ku siiyo iskuulka laga dhagax dhigay deegaanka caliganeey ayaa ah mid muhiim u ah bulshada deegaanka lana rajaynayo inuu wax badan ka bedelo baahiyaha waxbarashay ee haatan deegaanka ka jira